بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب ولا يحسب يوسن ملين الحاسب مد ملينايو anna shay-an shay shaygaasoo min daalika kaas la soo sheegay ka mid ah kee alle inuu yahay addoomihiisii macahooda haddana uu yahay addoomihiisii khalqigiisii mid ka sarreeyo labadaas inaysan isdiidaynin ila soo sheegay soo maa kaasaa laga wadaa walaa yaxsabu uma malaynaayo ama yuusan u malayninay alxaasibu mid u malaynaayo anna shay-an shay-o min daalika kaasuu soo sheegay ka mid a yunaaqidu inuu burinayo bacduhu qaarkiisii bacdan qaar kale burinayo yuusan u malaynin albatata go-naanba midla yaquula inuu yidhaahdo oo kale waybe alqaa'ilu mid odhanayo maa wixii oo filkitaabi kitaabka ku dhex sugan iyo wasunnati sunnada ku dhax sugan oo ah min anna allaha alle fowgal carshi carshigi korkiisii inuu ahaaday yukhaalifu inuu khilaafaayo hu magaasi aldaahir daahirka khilaafayo inuu qof dhaho oo kale waybe ha iska ilaaliyo saas inuu qof u maleeyo waay marka min qowlihi ilaahay hadalkiisii wa huwa macakum u dhahay iyo wa qowlihi nebiga hadalkiisii sala allahu aleyh wala alih wasalama idaa qaama haddii istaago axadukum axadkiinu ila asalaati salaada xaggeeda u istaago fa ina allaha alle qibala wajhihi wejigiisii qaabilkiisa ayuu ahaaday iyo wahuwa macakum ayaddaasi inuu daahirkeeda khilaafsan tahay yuusan u malaynin ama yuusan dhihin warkaasi waay iyo wanaxwi daalika kaas wixii la midka ah maxaa yeelay fa ina haadaa kan halatun waay waa gef in wa huwa macakum hee daahirkeeda khilaafsan tahay aayaddaani yuusan u maleenin qof yuusan dhihin waay maxaa yeelay ilaahay macagiini wuu yahay sah waa maciya caama maciyo guud oo loola jeedo maciya hee bicilmi maciyatu cilmin waaye iyo wa qudratin wa sulطaan iyo wa samcin wa basar taasi waaye isma diidayso daahirkeedana ma khilaafsana iyo nebiga hadalkiisu idaa qaama axadukum ila asalaati fa ina allaha qibala wajhihi daahirkeeda ma khilaafsana oo qibala wajhihi markii la yidhaahdo maka ma ka dhalanayso ama kama dhalanayso inuu allaah ee addoonkii iyo kacabadii dhexdooda soo galaayo oo meeshaasii soo istaagaayo oo makhluuqaadkiisii qaar ka sara marayaan asiga dhexdoodii galaayo kama dhalanayso taas waa baatil maxaa yeelay alle makhluuqaadkiisii oo dhan waa ka sarreeyaa allaale wixii isaga abuuray allah waa ka sarreeyaa asagoo oo sarreeyo haddana si qaabil si gaar ahaan ninkaani loo soo qaabili karaa makhluuqaadkiisii waxaa ka mid ah isaga abuuray samawooyinka ka mid ah qofka markii marka salaad dukanaayo qiblada xaggeeda afkiisu aadiyo oo u dukanaayo samadda markii hortiisu fiirsho waxaa loo malaynayaa inay samadda kacabada iyo asiga u dhaxayso oo dhexday kaga jirto samada iyo dhulka isku taalana umalayna dhinacaas markii fiirso soo maa ma isku yaalan haddana maya maxaa taas see ka dhasee saas ku noqotay samada waa weyn tahay qofka meel fog haddii uu joogo meel istaagan yahayna samada asiga dhinaceed kacbada xaggeeda u fiiriyo samada waa weyn tahaye waxaa isqabanayaa dhulkii geedihiisii iyo samadiias qabanaysa wuxuu u malaynayaa inay isku dhegan tahay mana aha oo sunnadii ma sarraysa mase ma sarraysa waa soo dhacday meesha waa ka soo dhacday waa sarraysa sideeda u sarraysaa taas marka weyninkeeda ayaa da ee ah ka mid a waxyaabaha tusinaya ayadoo sarrayso haddana odoonkii waa soo qaabilsan tahay sooma waa soo qaabilsan tahay sunnadii makhluuqii haddii saas ka suurtagashay allah isagoo makhluuqiisi ka sarreeya haddana inuu soo qaabilo si gaar ahaan ninkaani ilaahay u warqabo oo usoo qaabilayo kama dhalanayso inuu soo galay kacbadii iyo qofkii dukanaya dhexdooda kama dhalanayso taas waa baatil idan daahirka ma khilaafsana isagoo sarreeyo makhluuqaadkii ka sarreeyo ayaa si gaar haddana usoo qaabilayaa wanaxwi dalika faina hada kan in saas loo maleeyo qaladun way wadalika arrinkaasina an allaha alle macnaaha ee macna dheh wadalika arrinkaasina ana allaha alle macnaa macageena ayuu ahaaday xaqiiqatan si oo dhab ah ayuu macagaan u yahay wa huwa alla fowgal carsi carsi korkiisa ayuu ahaaday xaqiiqatan si dhab ah isma diidayso inuu macageena xaqiiqatan u yahay carsigiisina ka sarreeyo xaqiiqatan ugu sarreeyo hee kama dhalanayso baadilnimo waa waa xaqiiqo waa dhab way waana suurtagal waana xaqiiq ahaan waa saas kamaa sida jamaca allaahu haddii aa arrintaasi aan ahayn xaq ilaahay isagaa wa iska anfiin lahaa inuu addoomihiisiina macagoodu yahay carsigiisina ka sarray asagaabu sheegay oo aclamu binafsihi min kayrihi maadaa u diidaya isagaabu isku sheegay isku sheegay kamaa sidii jamaca allaahu ilaahay u jamciyay baynahumaa labadoodii waay oo baynahumaa maxa laga wadaa makhluuqaadkiisa isagoo ka sarray haddana macagoodu yahay waay fii qowli qowlkiisa ee ku jamciyey subxaana nasixinaaya wa tacaala sareeye huwa alle waa aladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati samaawoyinka abuuray iyo walarda dhululka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood uma kadib istawaa u saramaray calal carshi carshiga dushiisii waay hakee u jira marka carshiga korkiisii waay yaclamu waa og yahay alla haddana maa wixii yaliju fi lardi dhulka dhexgalaayo oo abuur ah ama roob ah waxyaabahaas iyo wamaa yakhruju wixii soo bahayo minhaa dhulka xaggiisa ka soo bahayo oo abuur ah ama geedo kale ah iyo dadka mas laga soo saaray ah aakhiro iyo wamaa wixii yansilu soo degayo min asamaai samada xaggeeda ka soo degayo oo malaa'iga iyo roob ah iyo wamaa yacruju wixii dhexgalaayo fuulayo fiiha samada dhexdeedii waxyi ah camal saalix iyo malaa'iga wahuwa ilaahi macakum ayuu ahaaday haddana aayadda olkeed maxaa la dhahay uma stawaa uma uma stawa cala carshi soo ma waxay tusinaysaa inuu makhluuqaadkiisao dhan ka sareeyo makhluuqaadka carshiga ugu sareeya sida ka sareeya alla subaan subxana wa tacaala haddana maxaa la yidhahda wahuwa macakum aynamaa kuntum haddana isagaa isku jamciyey labadii soo maa isagaa isku jamciyey ee daatadiis makhluuqaadkiisa waa ka saraysaa laakiin magacooda wuxuu ku yahay bicilmihi sidaas way marka isma diidayaan waay wahuwa alla macakum maaginayo hada aynamaa meel allaale meeshii oo kuntum aad joogtaan waaye mid allaale meeshii aad joogtaan waa idinka warqabo allah lagama qarsoomo wax allaal wixii aad soomay- samaynaysaanna waa ogyahay waa cilmigiisii waa ixaadadiisu wallaahu alle bimaa tacmaluuna wallaahu alle basiirun waa mid arkaayo bimaa wixii tacmaluuna aad samaynaysaan waa ujeedaa waa arkayaa waa ujeedaa waa arkaya waay fa akhbara ilaahay wuxuu sheegay annahu ana allaha alla fowqa alcarshi inuu yahay yaclamu inuu og yahay kulla shayin shay walbana og yahay ayuu sheegay wahuwa macanaa wahuwa alle macanaa macagaan ayuu ahaaday aynamaa meel alle meel meeshii oo kunnaa aan nahayba kamaa sidii qaala nabiyu nebigu dhahay sal alla alay wasalama fii xadiidi alawcaali awcaal xadiidkiisii sidii uu ku sheegay waay muxuu yahay xadiid alawcaal waa kana wallaahu alleh fowqa alcarshi carshiga dushiisa ayuu ahaaday wa huwa alle yaclamu waa og yahay maa wixii antum idinka calayhi maaga ku dul sugan tihiinna waa og yahay alawcaal waa jamcu waclin alawcaal waa jamcu waclin wacalkina waxaa la yidhaahdaa taysuljabal tays aljabal orgabuurada la yidhahdaa orgabuureed orgi mataqaanaan orgi orgi mataqaanaan maxaa orgi kan ariga hee ariga ka mid ah muxuu yahay muxuu sameynaa muxuu qabanaa ariga miyaa ariga allah miyaa orge ee midka lab waay saha ariga madkiisiio laba la yidhahdaa orgi ya وباللغة باللحد آخر أحسن ها أحسن أحسن تذكر سك سكال ويغانان مد دد جوا أحسن يعني ثم تتقار تتقار أحسن كاد أرجع ويغانان واي إذا أرجع قاسي وحاجر مرك أرجع لدا أرجع بورد واي أرجع بورد أجر مرك وأرجع وده حقلا يا بورهان وده حقلا يا جيس دار روليه wadamadaha buuraha badan buuraha ku badan ayuu joogaa duurkaas iska jafanayaa haddii dadka saas u arka waa ka araab duurjoog waay geesihiisi waa dhaadheerin waa weyn yahay orgobuureeda la yihahda marka jamu waclin marka waa wacla waa orgobuureedkaasi waay wacli waa la yihahdaa orgobuureed waay ow caal orgiyaashii marka jamcagii soo maha orgiyaashii buuraha waay galayeen waayahay saasaa la yidhaahdaa taysul jabal ayaa la yidhaahdaa idan ocaal hadda waxaa lalo asal waxaa la yidhahda waxaa loola jeedaa meeshani malaa'ig way laakiin hadda meeshan xamalatul carshi ayuu la jeedaa wuxuu ku shiibahayaa lagu shiibahayaa orgobuureedka ee malaa'igtii lagu shiibahayaa bimacnaa alashraaf waalru'uus waay ashraaf waalru'uus ayaa laga wadaa madaxda iyo ashraafta ayaa laga wadaa laakiin hadeedka ma sugna kan in malaa'igtii xamalatul carshi lagu shibaho orgi hee waxay khilaafaysaa axaadiista kale tilmaamayso xamalatul carshi ayaa ka hor imaanaysa sida saaxibu tacliiq inoo ka arki doono waan akrinaynaa hafiil wahuwa alla macnaa macagayna yuu ahaaday aynamaa meel allaale meeshii kan kuna aan nahayba kamaa sidii qaala nebiyu dhahay sala allahu calayhi waala alihi wasalama fii xadiidi low caali ku dhahay wahuwa alle wallaahu alle fowqa alcarshi wahuwa yaclamu maa antum calayhi number kuu fiiri akhrajahu daaraqud akhrajahu daarimiyu daarimiyu wale daarimiya soo saaray xadiidkaani fi raddi cala aljaamiyati ku soo saaray wabu daawud waa soo saaray watirmidi waana soo saaray wabnu maaja waa soo saaray waxmed wahuwa xadiidun munkarun waay munkaru lmatni wa daciifu lisnaadi ma sugna حديث ضعيف هو وهو حديث وحديث وحديث قصو منكر المتن متنيسي منكر ياي وضعيف الاسناد سند كيسين ضعيف ياي اما نكرته في المتن ففي تشبيه الملائكه بالاوعال وهو منكر اساس انه لو شبهه ملائكتي الله حملت الارش اهايين بالاوعال ارق دوريت اما ارق بوريد لو شبهه ايا كسغن وقد جاء وحي ماذا ما يخالف ذلك كان كسوا خلافا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأحد حملة العرش متك من كف سفيه ما بين شحمة أذنه دكتيسي هي الدين تيري واي دكتا دلعد دلعد تنصو صور رعضو يا ليرادا واي النبي قال سوا مرك مت كمدا حملة العرش سفيه وحو كو سفيه ما بين شحمة أذنه دكتيسي أدينتيسي لغا سو بلاو إلى منكبه فنقل قربكيسي إيه مصيرة كذا وكذا انت انت لو سعنا واي شن بغلي وحلا مدا وأما ضعف الإسناد مرك مو خلاف سنيا إنه ملك ملك مت كمدا ملائكة حملة العرش ساس نبي كو سفيه إن لغو شبا أرجي إيه ومتنه سي نكارة ساس وجرتها waayahay waama dacfu lisnaadi faqad tafarada bih samaq ibnu xarbin an cabdillaahi ibni cumayrata ayuu kala gaar noqday wahuwa majhuul waa isagana walam yasmac min alaxnafi ibnu qaysna kama maqlin waxba wa hunaaka ilalan way jirta ukhraa kale ikhtasartu dalika aan kusoo gaabsaday litadciifi a'immati lihada alxadiid a'immada xadiidka way daciif yeeleen intaas waan ka gaabsanay leeyahay sax xadiidka ma sugna waa daciif laakiin waxaa kaga filan culuwullaahi iyo maciyatu bikhalqihi adilo faraa badan kale tusinayso ma fa fi saxiix qunyatun ani daciif waalam ogowniyo ana tafsiira almaciyati maciyada tafsiirkeeda bidaahirihaa daahirkeeda lagu fasiro cala alxaqiiqati xaqiiq ahaan loogu fasiro allaa'iqati u cundunto xaqiiqadaasoo bilaahi alla tacaala sareeya laa yunaaqidu inaysan burinaynin maa wixii oo habata sugnaaday fii culuwi illaahi tacaala bidaatihi alla sareyntiiso daataantiisu sareeyo alaa carshi arshigiisa ka sareeyo ma anfinayso wadaalika arrinkaasina min wujuuhin halaata sad wajه tusinaya waa kow alawal wajika wadan allah alla tacaala saree jamac waa jamciyey baynahumaa labadoodii wuxuu u jamciyey linafsihi nafsidiisa u jamciyey fii kitaabihi ugu jamciyey almubiini cadda almuniiri almunazahi la nasihey kitaabkani tanaaqudi waay inay iska hor imaasho laga nasihey wamaa wixii jamac allahu ilaahay jamciyey baynahumaa dhexdoodii fii kitaabihi ku jamciyeyna falaa tanaaquda baynahumaa marnaba iskama hor imaanayaan war cad waay وكل شيء شيء والبو في القرآن لو شيء تظن أظن ليس فيه داديس يتناقض إن إسكهر مانيان فيما كي داديس يبدو لك هذه كوسو ضموغنايو فتدبره كتدبر لي حتى يتبين لك إلاك وعداده قوله إليه هذا الكيسي تعالى سليك وعداده أفلا يتدبرون القرآن قرآنك كم تدبر يعني ميا ما في الفرين يعني ميا ولو كان هذه أهان لا قرآنك من عند غير الله لوجدوه إلا لهم فيه داديس اختلافا كثيرا فإن لم يتبين هدي السن عدانين لك هذيك عدان وايو فعليك اللازمني بطريقة بطريق الراسخين راسخين ودضودي أو في العلم كوسقنا ذين الذين كوسوا يقولون رهيا آمنا به كل من عند ربنا وضد أسمر ذكن وكل الأمر أمرك وكالو إلى منزله كي صدجي الذي الله سيعلمه أقوى وكل الأمر وكل من حيث الإرام حيث بالأمر وايو ساس ممنون ايه سكون سامها ميا وحريك من التقاي ساكنين ساس مهن ساس رفع لكم جرمش وحلو كسريه إذا ساكن كاس قدم بيدرتيسي تخلص من التقاي ساكنين وايه wakil ilamra amarka waxaad u bandhigtaa oo u wakaalanaysaa ilaa munzilihi allihii soo dejiyey alladii allah soo yaclamuhu og arrinkaasi u bandhig waay waclam ogow ana alqusuura gaabinta fii cilmika cilmigaaga inuu yahay dhexdiisii aw amas fii fahmika fahamkaada dhexdiisa inuu ku jiro waay wa ana alqur'aana qur'aanka laa tanaaquda fiihi inuusan isburinaynin qur'aanka saasu ogow horta وإلى هذا كان عقي سيكاس والوجه وجه أن أشار وها إشارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة رحمه الله تعالى في قوله كو إشارة فيما سبق كيس نو صهر مريو كما جمع الله بينهما وكذلك سلا سوكر ابن القيم يا إشارة كما في مختصر الصواعق المرسلة مختصر الصواعق الصواعق المرسلة يا أسكاله ابن القيم رحمة الله عليه مختصر لكن استقمالها هي almuusili ayaa iska leh soo khulaaseeyey khulaasa oo ayiban aada u wanaagsan waay idan kama wakadalika ibn lqayim e markii u dhahay muxuu la yimaaday fii mukhtasar ma dhihin wuxuu dhahay kama u dhahay kama maxay asiga mukhtasar asiga ma laha nin kale iskale soo ma laakiin markii oo sawaaiq lmursala ku dhihi lahaa he maxaa la dhihi lahaa كما في مالديلا ايه في سواء كذا ذكر وكذلك ابن القيم في سواء المرسل ليلا وكذلك سدا سوكر ابن القيم يا شيخ كما سدي اقصي في مختصر السواق كسغن او للموصل للموصل ده للموصل وسغنا دي صفدا افر بغل يا طبن ضع الامام محل هذا ضع الامام imaam da la dhahay miya male ya dabarani ninkaas dadku dambeeyo da alimaam maa laga wadaa ya dabaqada dabaqa أي سيو النظارة ضابعد واي ضابعت الإمام واي صح ضابعد واي ضابعت الإمام هي في سياق كلامه ابن القيم كلام كي سياقي على المثال مثال كي دشي سو وداي التاسع سغالات مما كي كمدا في قيل لي هذا انه مجاز انه مجاز مركي لما راي وحكترنا الامام ابن القيم رحمه الله عليه مجاز من الطاغوت طاغوت انه مجاز مثال كاس مركي عمر راي wuxuu dhahay qaala wuxuu dhahay ibnuqayim waqad akbar allaahu ilaahay wuxuu sheegay anahu ana allaha alla maca khalqii khalqigiisa macagiisa inuu ahaaday maca kownihi aanshihiisina la qabo mustawiyan asagoo sarmaray calaa carshi arshigiisa dushiisu sarmaray wa qarana ilaahay wuxuu hiriiriyey bayna alamrayni labada arrimood kamaa sida qaala dhahay tacaala sareye wadakara wuxuu sheegay ibnuqayim aayata suurati alxadiid uu sheegay kadib uma kadib qaala wuxuu dhahay ibnu qayim faakbara ilaahay wuxuu sheegay anahu ana allah ale khalaqa inuu abuuray samaawaati samaawoyinka inuu abuuray walarda dhulka inuu abuuray iyo waanahu ana allah ale istawa inuu sarmaray calaa carshi arshigiisa u sarmaray iyo waanahu ana allah ale maca khalqi khalqiisa inuu yahay yubsiru arkaayo acmaalahum amaashoodii min fawqi carshi arshigiisa dushoodi dushiisii ka arkaayo waay kama sii fii xadiidi lowcaal ku sugan waa soo ogaatay halkiisiina wallahu ale fawqa alcarshi yaraa wuxuu arkaya maa antum calayhi faculuhu culuwullaah ilaahay sarayntiisa laa yunaaqidu ma burinayso ma ka hor imaanayso maciyatahu maciyatahu wey laa yudaaqilu ma burinayo wale faculuhu culuwullaah ilaahay sarayntiisu laa yunaaqidu huwa culuwagaasay ma burina ma ka hor imaanayo maciyatahu maciyanimadiisi wa maciyatahu maciyanimadiisina laa tubdilu culuwa laa tubdilu ma burinayso culuwahu wey bal kilaahumaa xaqan waaya ayuu dhahay ibnu qayim raxmatullah caleyh intaha alwajhu athani wajki labaad marka kaas wajkii hore ahaa in xaq ay tahay ilaahay wixii ku sheegay kitaabkiisii ama sunnada rasuulkiisii ku lagu sheegay alxaqiiqati daahirkeeda inay tahay aan burinaynin culuwigiisii bidaatihi carshigiisii saraantiisa aan burinaynin wejkii hore waay wejkii labaad waa kana marka alwajhu athaani wejkii labaad ana xaqiiqata macna almaciyati maciyada macnaheed xaqiiq ahaan laa tunaaqidu ma burinayso al culuwa waay falijtimaacu kulanka baynahumaa labadaas si la kulmiyo mumkinun waaye waa suurtagal fii xaqi makhluuqi makhluuqa xaqiisaaba suurtagal ku tahay haddii makhluuqa suurtagal ku noqotay fallahu min baabih awlaa waa qiyaas lowlawey ana alwajhu athani wajki labaad ana xaqiiqata macna almaciyati macinamada macnaheeda xaqiiqadeeda laa tunaaqidu lculuwa ma ka hor imaanayso ma burinayso waay ee falijtimaacu kulanka oo baynahumaa labadaas si la kulmiyo mumtin mumkinu waa suurtagal waay fii xaqi makhluuqi makhluuqi xaggiisa suurtagal ku tahay fa inahu in shaani ah yuqaal waxaa la odhanayaa maa zilnaa nasiru walqamaru macnaa maa zilnaa kama aanu zuulin nasiru anagoo soconayno walqamaru walhal alqamaru dayaxana macnaa macagan uu yahay dayacgii ma dhulku soo dhacay dadka la socda hee wuxuu ku yaalaa samadu ku yaalaa haddana waxaa la leeyahay maa zilnaa nasiru walqamaru macnaa walaa yucaddu lama tirinayo dalika arrinkaasi tanaaqudan laguma tiriyo walaa yafhamu ma fahmayo minhu kaas xaggiisin axadun qof uma fahmayo ana alqamara nazala fi lardi qamarka inuu dhulka soo degayba qofka fahmayo ma laha wax la fogaysan karana ma aha waa suurtagal waay hadda faidaa kaana hadduu noqday haadaa kan mumkina ma suurtagala fi xaqi makhluuqi fa fii xaqi alkhaaliqi almuxiidi bikuli shayin maca culuwihi subxaanahu min baabin awlaa waa iska caddahay wadalika arrinkaasina lianna xaqiiqata almaciyati laa tastalzimu ijtimaaca fi lmakaani waay wadalika arrinkaasina lianna xaqiiqata almaciyati maciinimada xaqiiqadeeda laa tastalzamu hiya xaqiiqadaas maciyadaasi ma laasimsinayso alijtimaaca in lagu kulmo fi lmakaani hal boos lagu kulmo ma laasimsinayso mar waa dhici kartaa marna hee mustaxiil ma waa mar inay hal meel ku kulmaan waa suurtagal marna inaan hal meel aan ku kulmine hee laakiin si guud loola jeedana waa dhici karta macyada waayo asigaa tusaaleyn tusaaleyn doona fiir waaye hadda bishii oo kale baa tusoosoo tusaaleey musanifka dayaxa oo kale qof habeenkii markii soconayo dayax banaankaasuu ku joogo oo iftiinkiisa ku soconayo muxuu odhanayaa maa zilnaa nasiru walqamaru macnaa waay waaya taasi nebiga alayhi salatu salaam xadiidkiisa waxaa ku sugnaa ina fi lmadiinati la rijaalan soo ma haye maa sirtum nasiran walaa qadactum waadiyan ilaa kaanuu macakum waa idinla socdaana lahay dadka madiina joogaane dadka mskusee u socdaan waa usoo ducaynayaan niidoodii waxay tahay inay soo aadan soo baxan ay rabeen sooma madiina joogan dadka inta joogan waa isla socdaan lagu dhahay macadoodii waay kaanuu macakum fi lajri macakum ay ahayd macakum aa ka mid adilada loo dariishanayo waay waayahay dadkaasi dadkaasi madiina joogan dadkaasina meelahaasu joogaan marka macagooda misli iyo misla socdaan hadda ma loo jeedaa maya saas waay niyahow soco meelahaasi aad anigna waa kula socdaahe haddii aad qof dhahdo adigna ka soo harto maciis ma tahay ma tahay waa tahay maxay ku tahay nasri iyo ta'yiid iyo waxyaabahaasi ka warqab waay idan laasimaa mar kasta inay hal meel iskula kulmaan ya adigoo qof kale meel isu socotaan waad dhahaysaa asigna meel kale ka soo tagay adana intaa ka soo tagaysaa meelaa u socotaan waxaad dhahay yaa soo socotaniyo hebelaa soo socnaa aaway asagana gaari kale soo raacay oo soo socda waay waa soo socnaa leedahay aaway hadda haddii lagu dhahay maba joogaba meesha soo ma waa dhici kartaa saas idan isma diidayso waay وإلى هذا كان الوجه وجهنا أشار وها إشار الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية كإشارة المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال ميل ودهي ابن تيمية وذلك رنقاسي أن كلمة مع مع كلمة هذا في اللغة اللغة العربية ده هذا إذا أطلقت مركي لإطلاقه فليس ظاهر فليس ظاهرها ظاهر كذا في اللغة لغة ده هذا معها إلا المقارنة إلا المصاحبة واي. مصاحبة موياني المطلقة لإطلاقه من غير وجوب مماسة تابش واجب نميد هذه الآن تهدي واي تابشو إيه وحي آوي وعن واي تابو كان واي وسسعنا واجب ما همنا وذلك هو أن كلمة مع مع كلمة في اللغة اللغة العربية دعدة إذا أطلقت مركي الإطلاق فليس ظاهرها ظاهر كذا في اللغة اللغة دعدة ما إلا المقارنة مقارنة مويانة المطلقة الإطلاقية مقارنة حلوجة دميشة مصاحبة من غير وجوب مماسة تابش الآن أو تابش واجب نمدد الآن تدي أو محاذاة أما قابلت أما لسن الناشو عن يمين قفك دينا مدك تلقلس مو أو شمال ويا بدحل حق لقلس سمناضو كما دلنا يسوى كما واجب يسوى faidaa quyid waxaa laga yaabaa adigoo qofkan waxan waxan macagoodii way yihiin la yidhaahdo haddana qofkii meeshaasi aysan joogin ka maqan yahay haddana macagoodii yahay dhici karta waay faidaa quyidad haddii macdii macinimadii la qayido bimacna macno lagu qayido macnahaasoo min almacaani ka mid a dallad waxay tusinaysaa cala almuqaaranati ala almusaaxabati way fii dalika almacna ay la xiriirto la saaxiibto waay haddii shay lagu qayido inay la jirto waay laakiin haddii shay aan lagu qayidin laska dalaagana ha kama dhalanayso markaas inay waxan waxan ku dhegan yihiin أو أن لسمن يهين فإنه يقاف شانيا يقال وحل يرادا ما زلنا نصير كما نزولين أنه سؤنا إنه والقمر الضيحة معنا أو أمس والنجم حدقة أما نجمك معنا وي نجم هاوي يا حدقة وي حدقة هاوي iyo wanajmu aw amase wanajmu xidigahi macnaa macana oo yihiin waay meel allaale meelka markii aad socoto dhulkan ku socoto xidigaha waa kuula soconayn soo ma qof kasta simad hoosteeda uu joogo waa u jeedaa waa arkayaa waxa ka dhaxdan kaga jiro haddii aysan jirin waa u jeedaa xidigani soo ma meel allaale meesha waa kuula socda waa asli joogto waa kaas waa socdaale adigaa socda waxaa kaga soo tagtay meelahaasaa kaga soo tagtay lama dhahayo waa soo socota waana kii lay waay qof kasta waa la socdaa xidigii soo ma daycigiina waa la socdaa kan lay waay imisa dayax ka jirta adduunka hallay qof kasta meesha jooga waa la socdaa soo maa kan aad kuula socdo kii kaas la socday oo isku mid leh asqaru makhluuqaadka ka mid tahay naftarkeeda dayaxga ayadoo saasa loo malaynayo ay haddana saas ka suurta gashay kamana dhalanayso in in ayada xidagii soo dhacay oo adag kuula socdo kugu dhegan yahay madaxa saasaran yahay kugu dhex jiro kama dhalanayso waay waaya sidaas wey ويقال وحال يراد هذا كان المتاع معلبتنا معي أن معي أي أهاتي saasa la dhahayaa limujaamacatihi mujaamacati lmataayic alaabta la kulankeeda laka adiga kuu la kulansan yahay saasa la yidhahdaa alaaba wada markaas waa la dhahayaa alaabta macagaadu waaye wain kaana fowqa ra'siga madaxa dushiisiiba ha saarnaadee alaabtii ma waxay ku saaran tahay madaxa dushiisi adigoo madaxa dushiisii ku saaran tahay waxaa la yidhahdaa haddana alaabtaadi waa wadataa soo ma macagaadu waaye ma waxaad kugu dhex jirmiya dushaa kaa saaran yihiin soo ma sidaas wey mar marka waa isku dhegan yihiin ama kele adig kuulama simna midigtaada ma istaagan yahay alaabti midigtaada ma istaagan tahay bidxadana maya ee dushaa kaa saaran tahayba kama dhalanayso mar walba inay isla sinaadaan maca in la yidhahdo ay isla saman yihiin shardi maaha hadba waxaa loo fiirinayaa wixii markaasi tusinayso loo idaafeeyo lagu qayido waay فإن فالله ألا مع خلق خلق اسمعين سيوا هذا حقيقة سدبا وهو ولا واسقنا فوق عرشي عرشي سي دشي سويا حقيقة سي ودبا انتهى ما هذا ما هذا شيخ زلام هذا الكيس وصدق رنو شغير رحمه الله الله نارسته تعالى سري ولي ابن عثيمين وسق الضعينا يو ابن تيمية فإن من قفي كان هذا عالما فيرسي في أنو دوك ودوح واي فإن من قفي كان هذا عالم مد عالم كوبك أذيك مطلعا ضلعنا عليك الدشادي مهيمنا إلى لنا عليك الدشادي يسمع مغلا يوم وحي تقول أدور ليس ويرى أركا يوم تفر بها سمينيسو ويدبر ما مولا جميع أمورك أمور تضدمان فهو كاسي معك وهي حقيقة wain kaana fawqa carshihi carshigiisi dushiisiiba ha ahaaday xaqiiqatan si dhaba lianna almaciyata maciyada laa talzamu kama laazimayso alijtimaaca fi lmakaani kama dhalanayo wa kama laazimayso alwajhu thalith marka wajhi saddexaad annahu shaaniyan low furida haddii la qadaro imtinaacu ijtimaaci almaciyati maciyanamadii kulun la kulunkeeda inuu reebtoon yahay iwal culuwi culuwi inay kulmaan fii xaqi almakhluuqi inay ku kulmaan haddii reebtoon tahay laga soo qaadoba fardan wa taqdiiran ka dhig waay alwajhu thalith wajhka saddexaad annahu shaaniya low furida haddii la qadaro imtinaacu ijtimaaci almaciyati waalculuwi culuwigii iyo maciyanamadii kulinkoodii inuu reebtoon yahayba fii xaqi lmakhluuqi makhluuqa xaggiisii in ka reebtoon yahay haddii la gadaroba lam yalzam kama laasimaayo an yakuuna inuu ahaado daalika kaas ijtimaacu lmaciyati walculuwi ah mumtaniyan fii xaqi lkhaaliq inuu ka reebtoon yahay kama dhalanays waay lam yalzam kama laasimaayo an yakuuna inuu ahaado daalika kaas kee ijtimaacu lmaciyati walculuwi waay e mumtanica mid reebtoon inuu noqdo kama laazimayso way fii xaqi lkhaaliqi ka reebtoon alladii allah soo jamaca kulmiye linafsi nafsidiisii baynahumaa haddii makhluuqii suurtagal maa la dhaho laakiin alla suurtagal maaha lama dhahayo maxaa yeelay asigaaba isku suga isku jamcin labadii waxay isagoo isku jamcin u diidaysa markaadi maya maxaa yeelay lian allah alle tacaala sareye laa yumaathilu uma dhigmo shay un shay uma dhigmo way lian allah alle tacaala sareye laa yumaathilu uma dhigmo huwa alle shay un way shay un maxay tahay min ayat ilaaf cindaka bashiir min makhluuqaati ka mida kama sidii qaal alla yidhahday tacaala sare laysa ka midli shayin wahuwa samiicu lbasiir waay asagoo samciyo ee basar isku sugay haddana muxuu isku anfiyey tashbiih soo maa wailaa haada kan xaggiisi kaasoo alwajhi wejgana ashaara waa ishaaray shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llahu taala fi alcaqiidati alwasadiyati ayaa ku ishaaray safada boqol afartan iyo saddex mujaladka saddexaad oo caqiidatulwasad iyo ma saddex mujalad ah caqiidatulwasad iyo ma saddex mujalad ah caqiidatulwasad iyo ma saddex mujalad ah ee safada ah safada wuxuu ku dhahay boqol afartan iyo saddex mujaladka saddexaad ee caqiidatulwasad iyo saddex mujalad ma jirtaa ma ma arkin laakin waa laga yaba ina inay jirto majmuulfataawa laga wada warka waa dhiman yahay waay saxiix waay majmuulfataawa ka horeysa mayo mooyaane ma ahayo saddex mujallad ma hal mujallad la laba hata maaha ilaa hadduu yahay uthaymiin kii sharxay mooyaane sharx hadduu yahay war saalo kooban xayu meelo qaala yidhahdee wamaa dukira wixii la sheegay fi lkitaabi kitaabka sunnati lagu sheegay min qurbihi qurbi illahi ilahay dhowaantiisii ah iyo wa maciyati maciyati ilah ilahay macnimadiisa laa yunaafi ma anfinayo maa wixii oo dukira lagu sheegay min culuwi alla sareentiisii wa fawqiyatii waay maxaa yeelay fa inahu alla subxana wa zinaaya laysa ka midli shayin waay fi jamiici nucuutihi nucuut maa waay ninkaas nucuut maa waay nucuut ha nucuut sifaad waay sax min nucuutihi ah wa huwa ale caliyun waa mid sareeyo wa huwa ale caliyun waaye caliyo waay ma la wada calimiya ah alla calimiya laga wada caliyu maayo warka caliyun mid sareeyo waay cali magaca lagu mudo meeshan imaan alculwa huwa ale caliyun wa fii dunuwihi caliyun waa mid sareeyo fii dunuwihi dhawaashidiisii lala qabo qariiban waa dhow yahay fii culuwihi sareyntiisii lala qabo waan soo marnay way tatimatan tatimatan dadka seegda xaqoy sameen uu sheegaya maku daraynaa waa yaryahay waqti wallahu subxana wa taala aclam